waxaa kaloo ka mid a qorigan khayru sharciga oo askarigu wato wax lagu dilaayo macawiisu qaatay shaar yaruu gashtay indhahana wuxuu ku xirtay cimaamad sidii shabaabkii u labisay magaaladu la dhex socda shalay beenuu noo sheego waa yimido wuxuu yidhi askarigaan rabaayo hana la qor oo iyaday aabahayba shabaaba xoog ku haysta baartiya canshuur la iga qaadaa dhibaataa jirta maxaan rabaa in dhibowgan ciidankaan la igu daro oon qori helo oon berri iska xoreey beentaasuu noo sheego xeradii ciidankan geynay waa la qoray wuu labistay qorigii alisiyo mishaara loogu daray waa nugu soo kala fireeyey islaanta dil ninka dil kan iska socda masaafurka adil war ka leex haddaad dhahdiidna qorigii aan siinay inuu noo cabayso nagala soo horjeesto uu yidhaah igama qaadi karta ha igu soo dhawaaneen aniga ciidan hebelaan ka tirsanay boliisaan ka tirsanay hebelaan ka tirsanay militariaan ka tirsan ciidanna waa sheeganaya shacabkiina waa boobaya qorigii shalay aan siinay oo dowladdu siisay waayo wuxuu intaas ku samaynaya ninkii asiga ah waa laguu tashaday go-aana laguu gaaray adiga iyo kii kula jira iyo qorigaaga waa dhisla kiingubaya haddana waxaad dhii doontaa reer hebel ay raadsaday dadkan reer hebel iskuma ah waa nidaam dawli ah waa lagu gubi u diyaar garow sharcigaan maantu dhaqan galay markii la akhriyaba waa dhaqan galay berrina waxaa laga yaabaa afartan iyo siddeed saac iyadoon la gaarin in lagu soo raadiyo meeshaad joogtana waa lagu ogi goof gaduudaa loo bedelay tagaa la yidhi dagaal hadduu ka dhaca ma joogo magaaladan halkaanuu nagu dhibaayaa nabadgelyo darruu keenay xeradii lagu ogaa ma joogo hadda haddii dagaal meesha ka dhaco intanadaan aan gurmano markaan meesha tagna kabacdii u imaana militari aan ahay kuy militari aan ahay buu ku leeyay shaqadiisa dhan maxay tahay beesadana inuu qaato shicibkana dhaco dadna dilo naagana kufsado shaqadiisa waa intaas waa lagu ogaaday kitaabkaaga go-aanaa loo gaaray waa lagu raadin guriga hooyadaa lagaa soo toosina